بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعشركani boqol iyo lix iyo tobnaad ee ka mida cashiradii inoo socday ee taxanaha ahaa kuna saabsanaa kitaabka suwar min xayaati saxaaba ama taariikh nololeedyadii asxaabtii nabiga sala allahu calayhi wasalam dhinaca kale waa cashirkii koowaad ee ku saabsan taariikh nololeedka saxaabiga khabaab khabaab ibnu larat radia allahu tacaala canhu raxima allaahu allah u naxariisto khabaab khabaaban allah u naxariisto faqad aslama wuu islaamay raaqiban isaga oo raba oon cidina kusoo qasbin wahaajara wuu hijrooday daa'ican isagoo adeecaya u hogaansamaya amarkii nabiga wacaasha wuu noolaa mujaahidan isagoo mujaahidahoo diinta ilaahay subxaana wa tacaala o islaamka sare u qaadideeda daraaddeed markasta u jihaadayay sidaa waxaa yidhi amiiru lmu'miniin caliy bnu abi taalib radia allahu tacaala canhu wa karama allahu wajh ayaa wuxuu yidhi markii la aasayay khabaab ibnu al arat ayuu sidaa yidhi taariikhdiisa hadday soo bilowna waxaa weeye madad way aaday ummu anmaar haweenay la yidhaah ummu anmaar al khusaaciyatu oo u dhalatay qoyskii ama qoladii reer khusaaca ee maka dekanayd waxay aaday ilaa suuqi nakhaasiina nimanka addoonta gada suuqoodii ayay aaday fii makata ee maka ku yeelay magaalada maka ayaa waxaa ku ooli jiray suuq adoonta oo lagu gado suuqa adoonta kaliya lagu gadaa waxaa la yidhaha suuqu nakhaasa nimanka gadana nakhaasiin baa la yidhaha maxay u aaday faqad kaanad waxa ay turiidu mid doonaysa an tabtaaca inay kasoo gadato ama kasoo iibsato linafsaha nafteeda ay usoo iibiso hulaaman wiil wiil dhalinyaro ah wiilkaasoo tantaficu ay ka faa-iideysato ay ku intifaacdo bikhidmatihi adeegiisa iyo oo haddana wa tastathmiro wa tastathmiru ay maal gashato camala yadihi ee shaqadiisa wuxuu shaqeeyo oo gacantiisu ay shaqayso intay barto xirfo intay barto iyo sanco inay sancadaana ka faa-iideysato watafiqad waxay bilowday ama guda gashay tatafarasu inay u kuur gasho fii wujuuhi lcabiidi addoommadii wejiyadooda inay u kuur gasho ay saa u fiiriso addoommadii almacruudiina ee loo soo bandhigay lilbeyci eeb iibka loo soo bandhigay fa waqaca wuxuu ku dhacay ikhtiyaaruhaa doorashadeedu calaa sabiyin mid yaroo dhallaan ah kaasoo lam yabluqu lxuluma aan weli qaangaadhin kaasoo ra-ad ay aragtay fii saxati jasadihi jidhkiisa caafimaadkiisa iyo wa makhaayili najaabati iyo fariidnimada astaamaheedii kuwaasoo albaadiyati ee ka muuqatay calaa wejihi wejigiisa ka muuqatay ay ka aragtay maa wax oo aqraaha u hunguri geliyey aqraaha u hungurigeliyey ama ku hungurigeliyey ama jecelaysiiyey bishiraa'ihi inay iibsato fa dafacad waxay dhiibtay oay bixisay thamanahu lacagtii uu joogay ayay bixisay waintalaqad bihi wayna la tagtay wa fii maa waqtihumaa labadoodu umu anmaar iyo ninkii ay iibsatay wiilkii yaraa ee khabaabin al arataha fii bacdi dariiqi waddada ay kusii jiraan oo weli gurigeedii ayna gaadhin iltafatad waxay milicsatay waxay milicsatay oo dhugatay umu anmaar ila sabiyi wiilkii yaraa wa qaalad waxay ku tidhi masmuka magacaa yaa ghulaamu wiilow magacaa qaala wuxuu yidhi khabaab alay dhahaa qaalad waxay tidhi wamaa ismu abiika aabbahana magaci qaala wuxuu yidhi al aradtu arad baa aabbahay la yidhaha fa qaalad waxay tidhi wa min ayna anta xageed ka timid qaala wuxuu yidhi min najdi dhulka najdi la yidhaha ayaan ka imid fa qaalad waxay tidhi idan haddaba haddaad najdi ka timid anta adigu carabiyun carab baa tahay soo maaha qaala wuxuu yidhi nacam carab baan ahay wa min bani tamiim weliba qabiilka reer bani tamiim la yidhaha ayaan ka dhashay reer bani tamiim ilaa hadeer bay jiraana waa qabiil aada iyo aada u weyn waxayna u badan yihiin xagga ciraaq ayayna u badan yihiin qaalad waxay tidhi wamaa muxuu yahay alladii kaasoo awsalaka ku gaadhsiiyey ilaa aydi nakhaasiina nimankan addoonta gada gacantooda maxaa ku soo gaadhsiiyey oo gacantooda maxaa ku soo geliyey kuwa addoonta gada oo fii makata maka jooga haddaadba tahay ninkaa laandheerahe reer bani tamiim ah qaale wuxuu yidhi akaarad waxaa weerartay calaa xayina xaafadayadii ama jilibkayagii labadaba waa la yidhaha xayi xaafadna waa la yidhahdaa meeshii degan qabiil meel degan oo jilibna waa la yidhaahdaa qabiilatun qabiilo oo min qabaa'il alcarabi qabiilooyinka carabta ka mid a ayaana soo weerartay way naga adkaadeenoo fastaaqad waxay kaxaysatay al ancaama waxa la wixii nimcoolay ahaa geel iyo adhi iyo lo wixii la lahaa iyo fardi iyo dameere iyo waxaase ancaam la isku yidhaha waxa o dhan bay kaxaysatay wa sabat waxay addoonsatay an nisaa-a haweenkiina addoon ayay ka dhigateen ayay ka dhigteen wa akhadad waxay qaadatay horu horu wateenna addaraari ubadkiina wa kuntu waxaan ahaa fii man qolo ayaan ka mid ahaa ukhida la qaatay oo la addoonsaday oo min alkhilmaani kuraygii ah uma markaa kadib maasiltu iskama bedelin tatadaawalunii inay isu kay dhiidhiibto alla aydii gacmuhu inay isu kay dhiidhiibaan oo kolba qol ay iibsato xataa jia b ilaa la i keenay ilaa makata maka la i keenay oo wasirtu aan noqday oon oon ku dambeeyey fii yadika adi fii yadiki adiga gacantaada marka halkaasu wuxuu uga sheegay ee taariikhdiisii dhaqan xun bay marka yaa adduunka berigaa ka jiray dhaqan aada iyo aada u faal xun yaa adduunka ka jiray ama carabta ama afrikaanka ama dunida dhan waa la dagaalami ciddii laga adkaado waa la addoonsanu dadka dhan addoon umbaa laga dhigayaa dafacad waxay u dhiibtay ummu anmaar ghulaamaha addoonkeedii ay soo iibsatay ilaa qaynin nin tumaal ah oo farsamo yaqaanahoo min quyuuni makkata maka tumaaladeedii ka mid a ayay u dhiibatay liyucallimahu si uu u baro sanaacat sanaacata suyuufi seefaha si loo sameeyo famaa asraca maxaa ka dhaqsa badnaa an xadaqa inuu daadiyey waxaas waan daadiyey baa layidhaha waxaad si fiican u baratay wuu daadiyey baa layidhi anxadaqa inuu si fiican u bartay uu daadiyey alghulaamu wiilkii yaraa asancata sancadii wa tamakkana uu ka fadhgaroobay waa erayo uun hadda magaalada laga sameeyey waaye waxaas uu ka fadhgaroobay iyo waxa wuu daadiyey iyo waxa si fiican buu u yaqaanaa unbaa laga wadaa watamakkana wuxuu si fiican u bartay minhaa sancadii oo seef samayntii ah axsama tamakunin barasho tii ugu fiicnayd walamaa markii ishtadda uu adkaaday saacidu khabaab khabaab khabaab cududiisu markay adkaadkay markii hore ilmo yaro dhalaana ahaa markuu weynaaday uu uu gaamuray oo wasaluba uu xoogaystay uu adkaaday cuuduhu dhabarkiisu waxaasoo idil waa isticaaro umbaa laga wadaa oo markuu xoogaystay intuu koray markuu halkaa gaadhay istaajarad waxay u ijaartay ama u kiraysay labadaa eray baynu isticmaalaa labadabana waa laba eray waxay ka soo jeedaan laba eray oo carabi ah ijaar iyo kiro waa isku mid istaajarad waxay u ijaartay ama usoo kiraysatay lahu isagii umu anmaar dukaanan dukaan dukaan baan idhaahnaa inagan washtarat lahu waxay usoo iibisay cuddatan qalab qalabkii ugu shaqayn lahaa wa jacalad waxay bilowday tastadmiru inay maal gashato oy midho ka dhashato mahaaratahu farsamadiisii ku saabsanayd fii suncu siyuufi seefaha samayntoodii lam yamdi ma gudbin hayru qaliilin wax yar maahane wax kale ma gudbin oo waqti ah calaa khabaab wax yar uun xataa intii shuhira uu caan ka noqdo fii makata magaalada maka uu caan ka noqdo magaalada maka uu caan ka noqdo ninkii oo wajacala annaasu dadku ay bilaabaan mar mar hadduu macaan noqday dadkii waxay bilaabeen meel kasta intii laysaga yimaado in la yidhaahdo war ninkaa uun aan seefaha ka samaysano cid allaale ciddii rabta inay seef samaysato khabaab unbaa loo tegay caan buu noqday caan ayuu noqday waxyaabaha dad badan baa sancada yaqaana ee wuxuu ku fiicnaa aaminna wuu ah maxay wajacala annaasu dadkii waxay bilaabeen yuqbiluuna inay aadaan isaga calaa shiraa'i siyuufi seefaha uu sameeyo inay gataan oo maxay u aadeen waa limaag wixii kaanuu ahaa yataxallaa mid ku sifooba oo ku tilmaaman oo ku qurux xullida waxaa la yidhaha waxyaabaha la ysku qurxiyo gaar ahaan dumarka dhegadhegaha iyo maxaan ku idhaahdaa dugaagadaha ama jijimaha iyo dahabka ay iska lulaan waxaasa la ysku qurxiyaa marka tilmaan wanaagsan haddaad leedahay dhaqan wanaagsan haddii aada leedahay oo ammaanada iyo runta iyo waxaas ay kamid yihiin way ku qurxinayaan marka saasaa laga wadaa limaa wixii darteed ayaa loo soo wadaaday kaana u ahaa yataxallaa mid ku qurxo mid isku qurxiyey oo ku tilmaaman bihi isaga oo min al amaanati ammaano ah uusan waxba khayaanayn wasidqi run ah uusan been sheegayn wa itqaani suncati wa itqaani sancati iyo waxa uu samaynayo in uu sugo oo wax quality leh oo qiimo leh inuu inuu kuu sameeyo marka ruux allaale ruuxii wax iibinaya wax kastaba ha ahaadeen labadaasaa laga rabaa ammaano run ammaano run inuu ka sheego waxaa loo soo doontayna inuu si fiican u sugo uusan dadkii khayaamin waqad kaana wuxuu ahaa khabaab khabaab wuxuu ahaa cala aruqmi inkasta oo min fityaa'ihi dhalinyaronimadiisa inkastau ahaa wiil dhallinyaro ah wuxuu ahaa yataxallaa mid ku tilmaaman oo ku qurxoon waa sidii hadda aan soo fasirnay bicaqli lkalama dadka odayaasha ah ee garhmadoobayaasha ah caqligooda oo kale ayuu lahaa wa xikmata shuyuukhi iyo xikmada odayaasha ayuu lahaa wa kaana wuxuu ahaa idaa maa faraqa haddii uu dhammeeyo min camalihi shaqadiisa hadduu dhammaysto oo wakhalaa ilaa nafsihi naftiisa uu la gaar noqdo uu keligii gurigiisa tago ama uu keligii joogo wuxuu ahaa kathiiran in badan maa aada iyo aada u badan wuxuu ahaa yufakiru mid ka fikira fii hada almujtamaci bulshadan aljaahiliyi ee jaahiliga ah ee islaamnimada iyo dhaqanka wanaagsan oo ee suuban oo dhan ka fog alladii bulshadaasoo hariqa ku maanshoobay ku maanshoobay maanshoobga waxaa la yidhaha biyo kulliqay fi lfasaadi fasaad iyo xumaan ayay ku maanshoobeen oo sidii biyuhu ay dadka u qaadaan oo kale yaa fasaadkii iyo dhaqankii xumaa ayaa qaaday khamradii la cabayay sanamkii la caabudayay waxaas min akhmisi qadamayhi labadiisa gomood gomoodood ra-is magaadhadiisa laga bilaabo ilaa qimati ra'sihi madaxiisa madaxaas dhaladiisa laga gaadhay yacni meesha uga hooseysa qofka waa ra-is magaadhadiisa meesha ugu sarreysaana waa dhaladiisa intaa u dhaxaysa oo idil yaa waxaa qariyey fasaadkii saasuu ka wadaa wayahuuluhu waxaa waxaa argagax geliyey weeye hawl weeye yaala hawl waxa weeyaan cabsida badan iyo argagaxa weyn waxaa kugu rida weeye wayahuuluhu waxaa argagax gelinayay ninka la yidhaahdo khabaab ibn alarat maa wixii ayaa argagax gelinayay waxaasoo raana ku raamaystay calaa xayaati alcarabi carabta noloshooda waxa ku raamaystay oo min jahaalatin jaahilnimo ah jaahilnimadaasoo jahlaa ku fogaatay ku fogaatay jaahilnimada iyo wa dalaalatin baadi ah baadidaasoo camyaa ah indhala indhala taasoo kaana u ahaa khabaab huwa isaguba nafsuhu naftiisu axada daxaayaaha dadka ay salfatay buu ka mid ahaa jaahilnimadaas uu bulshadaasi ay ku dhaqmaysay dhaqankaas yaa wuxuu ka mid ahaa isagu dadka ay dhaqankaa xumi salfaday oo ka mid a inta la ysweeraro in lays addoonsado oo ninkii laga adkaaday addoon laga dhigo marka hadda addoonnimadan uu ku nool yahay waxay ka mid tahay dhaqanka xun ee bulshadaasi maanta ay ku noolayd waxaas weeye wa kaana wuxuu ahaa khabaab yaquulu ki yidhaahdo kii yidhaahda laabudda waxaa qasab ah oo laga maarmaan ah oo lama huraan ah li haada alleyli mugdigan habeenkan mugdiga eh lagu jiro min aakhara ow min aakhirin inuu un soo dhammaado goor uu soo dhammaanayo soo dhammaanayo ama soo af afjarmayo unbaa la gaari doonaa maxaa jira sidan laguma sii socon karo wa kaana wuxuu ahaa yatamanaa kii naawila an tamtadda bihi inay la sii jiitanto bihi isaga alxayaatu noloshu inay la sii dheeraato oon uu sii noolaado liyaraa si uu arko bicaynayhi labadiisa labadiisa indhood uu ku arko masraca adalaami mugdigan iyo jaahilnimadan iyo dhaqankan xun ee lagu jiro meeshii uu ku dhiman lahaa iyo wa mawlida nuuri iyo nuurka ka dambeeya iftiinka oo islaamnimada ah marka uu dhalanayay dhalashadiisa inuu inuu arko suu labadiisa indhood ugu arko oo labadiisa dhaayo uu uga qaado lam yatul ma uusan sii dheeraanin intidaaru khabaab khabaab sugitaankiisii kathiiran wax badan ma sii dheeraanin waxaan uu sugayay uu lahaa dhaqankan xumi ma sii soconayo oo isagana uu noqday dhaqankani dadka uu salfaday uu maanta addoonnimo ku nool yahay oo uu sugayay wax waxaan soo afjara mugdigan lagu jiro nuurkii ka dambayn lahaa nuurkii goormu imanaya isagoo sugaya sugitaankaasi wax badan ma sii dheeraan faqad taraama ilayhi waxaa soo gaadhay taraama waxaa soo gaadhay ilayhi isaga anna khaytan in liilan oo min nuurin iftiin ah qad ta'allaqa inuu ka soo iftiimayo oo ka soo bidhaamayo min fami fatan wiil dhalinyaro ah afkiisa inuu ka soo bidhaamayo nuurkii oo min fityaani bani haashim ree bani haashim dhallinyaradiisa ka mid a kaasoo yudcaa loogu yeedho ama magaciisu yahay moxamed ibnu cabdillaah markii uu maqlayba ma sugsugine fa madaa wuu aaday khabaab ilayhi nabiga ayuu aaday sala allahu calayhi wasalam wa samica wuxuu ka maqlay minhu rasuulka ayuu ka maqlay qur-aanku aqrinayay iyo diintu ugu yeedhayay iyo nuxurka risaalada nabiga caleyhi salaatu wasalaam oo islaamka ah uu dadka u sheegayay ayuu maqlay fa baharahu waxaa ka yaabiyey wey wuu u bogay wuu u bogay imbihaar baa ku dhahay wixii afkalaqaad waxaad aad iyo aada u jeclaysato wey fa baharahu waxaa ka yaabiyey uu u bogay uu la dhacay la'laa-uhu waxan uu sheegayo qur-aankan uu aqrinayo iyo waxanuu rasuulku sheegi nuurkiisa la'la sida uu maaragtay u iftiimayo wakhamarahu waxaa daboolay isaga dhanba daboolay sanaahu rasuulku qur-aanku aqrinayay nuurkiisii ayaa daboolay sanaa iyo la'laa iyo waxa dhan waa iskuwada mid wey fa baharahu wuxuu u bogay uu la dhacay uu ka yaabay la'laa'uhu rasuulka wuxuu aqrinayo oo qur-aanka ah werhwarhkiisi iyo nuurkiisi iyo iftiinkiisi ayuu u bogay uu la dhacay wakhamarahu waxaa isaga dhan daba daboolay sanaahu rasuulku wuxuu aqrinayo qur-aanka ah nuurkiisii ama iftiinkiisi fa basada wuxuu bixiyey wuxuu kala wuxuu fidiyey yadahu gacantiisa yuu ilaahi rasuulka u fidiyey wa shahida wuxuu qiray an laa ilaaha ila allaah allaah ama alla maahane ilaah kale oo xaq ama gar lagu caabudayo inaysan jirin iyo wa anna muxamadan in nebi muxamedna cabduhu alla addoonkiisa uu yahay iyo wa rasuuluhu rasuulkiisa uu soo diray fa kaana wuxuu noqday uu ahaa saadisa sittatin lix koodii lixaad lix qof koodii lixaad kuwaasoo aslamow islaameen oo calaa dahri l ardi dhulka guudkiisa ku nool xataa qiila ilaa laga yidhaahdo madaa waxaa tegay calaa khabaab khabaab waqtun waqti ayaa socday waqti dheer wa huwa isaga oo sudusul islaami islaamka suduskiisa islaamka lix meeloodow meel isagoo ah yacni tiradan taariikhda oo hebel wuxuu ahaa kii saddexaad iyo kii shanaad iyo kii lixaad iyo kii toddobaad aada buu loogu celceliyaa waxaasi muhiim ma ah habay yaraatee muhiim ah inaad kii lixaad ahayd iyo kii tobnaad inaad ahayd iyo micno male aadna looma hubo tartiibta sida ay kale yihiin aada looma hubo waxii aan ahayn khadiija waxaa la hubaa inuu ahaa qofka koobaad radia allahu tacaala wa ardaaha ruuxa koobaad oo soo islaama oo nabiga raaca khadiijo ayay ahayd caruur haddii la yidhaahdo waxa weeye intii guriga nabiga joogtay oo caliy bnu abi taalib iyo zayd ibnu xaaris ah labadaasna waa la hubaa bannaanka haddii loo baxo oo rag la yidhaahdana inuu abuubakar ahaa waa la hubaa intaa wixii ka dambeeya wawaa kii shanaad iyo waa kii lixaad iyo wax hadda tartiibtooda saas loo hubo ma aha muhiim waxa weeyaanuun alsaabiquuna alawaluun alsaabiquuna alawaluun dadkii ugu horreeyay ee islaamka uga badiyay dadka ee bilowgii hore unuggii hore ee islaamka unbuu ka mid ahaa ninka la yidhaahdo khabaab ibn alarad taasaana ugu filan ammaan iyo fadli wasaabiquuna alawaluuna min almuhaajiriina waalansaar lam yaktum ma qarinin khabaabun khabaab islaamahu islaamnimadiisii aan axadin cidna kama qarinin waa nin maaragtay reer bani tamiim ahoo waxaa ku soo duxaysa reerkoodii inkasta uu maka markuu joogo uu addoon ahaa oo aan tollaawo u ahaa famaa labitha maadaama uusan qarin uu ruux walba u sheegaya inuu islaamay famaa labitha ma sii raagraagin an balaqa inuu gaadhay khabaruhu warkiisu warkiisu oo inuu islaamay ihi umma anmaar naagtii isaga iska lahayd ee umma anmaar ahaa inuu warkii gaadhay kama raagin fashtaadad way hurtay ama way googo-day saasaan cadhow la googo-ayn cadhow u go-ay saasaan idhaahnaa inagu hebel cadhow u go-ay fashtaadad way way go-day khadaban cadho iyo waqaydan xanaaq ayay la go-day wa saxibad waxay soo kaxaysatay hore soo kaxaysatay akhaaha walaalkeed oo sibaac ibni cabdilcusa la dhihi jiray wa laxiqa bihimaa labadooda waxaa ku soo darmaday oo kusoo lug daray jamaacatun koox oo min fityaani khusaaca qabiilka khusaaca la yidhaahdo dhallinyaradoodii ah wamado way aadeen jamiican dhammaan ilaa khabaab ibn al arat ayay aadeen fa wajaduuhu waxay heleen munhamikan isaga oo ku sii jeeda oo ku mashquulsan oon miyir kale lahayn fii camalihi shaqadiisii man shaqadiisii uun ku mashquulsan fa aqbala calayhi waxaa soo aaday oo soo qaabilay sibaac ibnu cabdilcusa oo umu anmaar walaalkeed ahaa wa qaala wuxuu yidhi laqad balaqanaa laqad dhab ahaantii balaqanaa waxaana soo gaadhay canka adiga xaggaaga waxaa naga soo gaadhay naba-un war warkaasoo lam nusadiqhu annaan rumaysanin fa qaala khabaab baa wuxuu ku yidhi wamaa huwa oo warkaasi muxuu yahay fa qaala sibaac wuxuu yidhi yushaacu waxaa la faafiyaa annaka adigu saba'ta inaad diintii ka baxday saasay dhihi jireen qofkii diinta qofkii islaamay waxay dhihi jireen saabi saabina waxaa la yidhaha qofkii diintiisa ka tagoo diimo kala gala oo watabacta aada raacday ghulaama bani haashim reer bani haashim wiilkoodana aada raacday nabigay ka wadaan fa qaala wuxuu yidhi khabaabu fii huduu-in si deganaansho ah maa saba'tu anigu saabi ma noqonin wa inamaa wax kala maaheen waxa noqdaan idiin sheegaye aamantu billaahi alla ayaan rumeeyey waxdahu keligii isagoo ah oon ilaah kale oo la jira oysan jirin laa shariika lahu ilaahnimada iyo cibaadada cid la wadaagta isagooysan jirin wanabadtu waxaan nacay waxaan nacay oon iska tuuray asnaamakum qoryaha aada caabudaan iyo dhagxaanta wa shahidtu waxaan qiray anna muxamedan in nebi muxamed cabdullaahi alla addoonkiisa uu yahay wa rasuuluhu ninka aad leedahay fataa bani haashim aad leedihiin waxa weeyaan waa rasuulkii ilaahay famaa in laamasad famaa in laamasad maba taabanin kalimaatu khabaab khabaab ereyadiisii masaamica sibaac sibaac dhegihiisa iyo maqalkiisa maynan taabanin oo muusan maqlin unbaa laga wadaa iyo waman macahu intii la socotay oo dhallinyaradii reer bani khusaaca ah xataa nhaaluu ilaa ay ku soo wada foorarsadaan calayhi isaga kulli waa lagu soo hoobtay waa lagu soo goobtay xataa nhaaluu calayhi ilaa ay ku soo goobtaan oo wajacaluu ay bilaabaan yadribuunahu inay tumaan biaydiihim gacmahooda kii dharbaaxi iyo kii feedhi iyo kii farajirjir ku dhufan iyo kulligood wa yurakkiluunahu inay laadaan ama haraatiyaan biaqdaamihim gomadahooda ama lugahoodana oo wayaqdifuunahu ay ku tuuraan bimaa yasiluuna ilayhi wax alle waxay gacantoodu soo qabato oo min almataariqi dubayaal ah ilaan waxay joogaan meel tumaal bay joogaan iyo qalabkiisii iyo birqalaxdiisii iyo wa qiaci lxadiidi iyo birqalaxdii ah goboladii birta ah wax meesha yaaloo dhan baa birqalaxa layidhaah xataa intii ayay la dhaceen hawaa uu ku dhacay ilal ardi dhulka uu ku dhacay faaqid al wacyi isaga oo miyir beelay ama ogaalkii ka tegay wadimaa-u dhiigguna tansifu minhu ay ka hongeyso honog ay saa uga da-ayaan marka darsigana intaasaan ku daynaynaa wsala allahu waslama calaa sayidina muxamedi wcala aalihi wasaxbihi wasalim wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu